ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta howlgallo dhinaca ammaanka ah ka wada magaalada muqdisho iyagoo xidhay wadooyin waaweyn iyo isgoysyo halbowlo u ah isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada dadka muqdisho ayaa kusoo toosay ciidamada dowladda oo fadhiya isgoysyada iyo wadooyinka muhiimka ah halkaasi oo ay u diideen gaadiidku inay isticmaalaan waxaana la arkayay saaka arday iyo dadweyne lugeynaya wadooyinka waryaheena maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa howlgalkaasi iyo ujeedadiisa wuxuu ka waraystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda boosta iyo isgaadhsiinta dowladda soomaaliya cabdishakuur cali mire
howlgalkaasi waa howlgal ay ciidamada amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan hay-adaha amnigu ay ka qayb qaadanayaan looguna talagalay in lagu xaqiijiyo laguna sugo laguna horumariyo lagu hagaajiyo amniga caasimada taasaa marka waxay keentay in meelaha qaarkood waddooyin qaarkood haddii loo baahdo in la xiro marka waana hawl intii loo baahdo socon doonta marka waxa dhib weyn oo ka imaanaya malaha insha allah saasay ku socon doontaa waana rootinkii ay ciidamada amnigu ay amniga ku hagaajinayeen wey insha allah marka jeedka unbaa la xiray mise waxaa jira howlgal ciidamadu ay ka fulinayaan goobo ka mida magaalada oo ay guri guri u galayaan mise jeedka unbaa la xiray oo halkaa unbaa la taaganya kolley ijraa-aadka de hay-adaha amnigu ayaka yaqaan hadday howlgalo amni samaynayaan ijraa-aad iyo mataqaanaa kolley waxaa jiro tallaabooyin ayaka iyo bartilmaameed ayaka ay yaqaanaan oo ay samaynayaan ama ama baaris ha noqoto ama sugid ha noqoto ama hagaajin ha noqoto marka waa un howlgal un la xiriira amniga caasimada iyo iyo muwaadiniinta lagu xaqi lagu sugo ilaa goormuu soconayaa markaa ahamiyadda koowaad xukuumadan buu amnigu kamid yahay waana priority-ga lixda qodobe ee ay siyaasada dowladdan ay ku shaqeyso qodobka koowaad wey marka amnigu saacad kasta galab kasta iyo hameen kasta iyo maalin kasta waxa aan ka shaqeynayno ayuu ugu horeeyaa marka wax wuu soconaya insha allah mar haddii jeedkii la xiray gaadiidkii aanu socon sidaad sheegaysana howlgalkan laga yaaba inuu waqti kala qaato hay-adaha ammaanku ma ka fikireen sida arrintan ay u saameyn karto magaalada iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga waa laga fikiray wax kasta oo oo isku socodka iyo ganacsiga dib u keenaya in xal loo helo oo mataqaanaa aysan dhibaato iyo caqabad ku noqon muwaadiniintii laakiin at the same timena waxa weeye in security muhiimada uu leeyahay in la siiyo muwaadiniintana waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada amniga iyo hay-adaha amniga inay la shaqeeyaan ay gacan siiyaan ay ku caawiyaan inay waajibkooda gutaan ay ku caawiyaan inay amnigooda sugaan ay ku caawiyaan in mataqaanaa caasimadu noqoto magaalo safe ah oo wax kasta khatarah ka fiyow wararka qaar ayaa sheegaya in khataro la dareemay oo weeraro kooxda al-shabaab ka yimaada laga yaabo inay meela ka dhacaan la ogaaday sidaa darteedna ay ciidamada ammaanka ee soomaaliya u bilaabeen tallaabadan maxaa ka jira arrintaa wallahi de annaka waad ogtahay oo dalkan cidda dhibka ku haysa waa taqaanaa wax haddaan kuleeyahay berri iyo maanta iyo beri danbay dhacayaan ma jiro laakiin dembiye joogta o ay nimankaas galaan way jiraan mar walbana ciidamada amnigu waxay u taagan yihiin dembiyadaas in laga hortago marka fal dembiyeed kasta iyo khatar kastoo amniga muwaadiniinta iyo dalka lagu dhibaateynayo in laga hortago waa waajib dhawaa markii maxkamadda gobolka la weeraray magaalada muqdisho ama dhismaha maxkamaduhu ay degan yihiin madaxweynaha soomaaliya oo hadlayay wuxuu yidhi waxaan bilaabaynaa tallaabo ku aadan xaqiijinta ammaanka oo aan al-shabaab kula dagaalamayno marka howlgalka iyo hadalkii madaxweynaha maxaa xiriir oo ka dhexeeya hadal kasta oo madaxweynuhu ku hadlo waa amar waana in la fuliyo waajib weeye amarkiisa waa mirta madaxweynahana dee lasii darbigelinaya marka howlgalkii madaxweynaha uu ku baaqay baa bilowday madaxweynuhu mar kastuu ku baaqaa waa marka waa wax joogta ah weeye maaha wax hal mar keliya mataqaanaa maalin intii la hadlo ku ekaanaya maahan challenge uguweyna dalkan haysta waa security sidaad ogtiin amniga weeye caasimada keliya maahana waana dalka meelo badan oo kamid a iyo dawladda ka wadaa in la hormariyo amniga si ay ummadda soomaaliyeed ugu suurtoodo inay dib u fikirto dib maamul maamuleeda u dhisato dib dalka u dhisato dadku ay u ganacsadaan xorriyad u shaqaystaan xorriyad wax u bartaan xorriyad u fikiraan ummadda haddaan amniga security jirin wax dalkan ka socon kara ma lahan marka taas wey beertiga koowaad ama muhiimada koowaada xukuumaddaani inuu dalku helay amni laisku hadlayn karo kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaadhsiinta cabdishakuur cali mire oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan